bismi illaahi raxmaan raxiim maanta waxaan soo saarnay wareegto wareegtadan ku aadan xaruntii ciidamada badda ee degmada cabdicasiis iyo gurigii taliyihii ciidamada badda markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya markaan arkay sharciga maamulka gobollada iyo degmooyinka markaan arkay sharciga dhulka iyo dhismaha gobolka banaadir xeerka badaha sidoo kale markaan hubsaday inay laga maarmaan tahay in dib u hagaajin lagu sameeyo qorshaha guud master planka ee caasimadda markaan xaqiiqsaday baahida deg dega ah ee loo qabo in safaaradaha iyo diblomaasiyiinta loo asteeyo goobo ay ku howlgalaan waxaan soo saaray xeerkan waxaa cid allaale iyo ciddii ay qusayso lagu wargelinayaa in xaruntii ciidamada badda ama ex mariin loo yaqaanay ee degmada cabdicasiis iyo gurigii taliyaha ciidamada baddaba iyo dhulka dhanka dambe ilaa iyo xeebta badda loo asteeyey goob ama deegaan diblomaasi ah dhulkaas oo ahaa dhul dowladeed dan guud loogu talagalay markii horeba qorshahan ayaa ujeeddadiisu tahay in caasimaddu ay la tartanta caasimadaha adduunka isla markaana loo helo diblomaasiyiinta iyo safaaradahaba goobo ay uga howlgalaan dalka iyo si loo soo celiyo bilicdii caasimadda sidaas daraaddeed waxaa xeerkan lagula wareegay ama dib loogala noqday dadka dokumentiyada u haysta dhulkaas maadaama dhulkaas uu markii horeba ahaa dhul dan guud ah sidoo kale waxaan hay-adaha dowladda federaalka ku wargelinayaa inay joojiyaan dhulalka ay bixiyaan ama ay siiyaan fasaxyo dhismo ee magaalada bacdama dowladdu ay u wakiilatay dowladda hoose xamar iyo duqa magaaladaba inuu mas-uul ka yahay dhulbixinta iyo fasaxaba ugu dambeyntii cid allaale ciddii amarkan jebisa ama u hoggaansami weysa waxaa lala tiigsan doonaa sharciga sidoo kale waxaan ognahay in dhulkaas aan ka hadlayno dad mas-uuliyiina ay ku jiraan taliyaashii hore ciidamada qalabka sida kala duwan inay guryo ka samaysteen dabaqyo ka dhisteen taasna runtii ay fadeexo weyn nagu tahay dhammaan mas-uuliyiinteena iyo dowladdaba shaksi mas-uula dowladda ka tirsan ama ka tirsanaan jiray in uu dantiisa ka fikiro waxaa ka wanaagsan danta guud shacabkeennii iyo masaakiinta ayaa u maqan haddii annaga mas-uuliyiinteennii qofkii xil qabtaba uu guriguraba iska dhisanayo ama goobihii danta guud uu isticmaalayo dano shaksi ah sidaas daraaddeed waxaan rajaynaynaa maanta wixii ka dambeeyo inuu xeerkan dhaqangeli doono warbaahintan waxaan ka codsanaynaa arrintan waa arrin dan guud waa arrin muhiim u ah bulshada inaad idinkana kaalintiina ka qaadan doontaan waa mahadsantiin